Wafdigu uu dareeray hay-ada UNICEF ayaa weliba hogaamiyay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed Siyonku Hurgalang habsame u socodka howlo dhanka arrimo bulshada ee Lanhaya dadka ku noolaan xaafada barwaaqo gaar ahaan arrimo caafimaadka walbarashada iyadana cilmiyeedo dhawaan xaafadaas ayaa laga hirgeliyaa xaafada barwaaqo ee magaalada baydhabo iyo weliba sidoo kale hay-ada unisef hirgelidaya mashaariic shalduwan sida caafimaadka biyo walbarashada iyo korontada oo lanka talagalay dadka danyartae oo xalwariyeenaqata agaasimaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed liibana khaliifa iyo weliba uusoo ku warbiyay kormeerka iyo mashaariicda xaafada barwaaqo ee laga hirgeliya usoona sheegay iyo muhiimata bulshada si saxa waxay kormeer ku tagaysa aad ujeedeenba kaamuubka barwaaqo ama xaafadda barwaaqo meelahaas ama goobahaas la booqanayay waa goobo wasaaraddu ay ceelal ka qoday dhowaanna ay biyogelin uga samaysay dadka ku nool goobahaas oo runtii horey ay u haysatay biyo yari ama aada baahida dhanka biyaha u qabay haatanna biyogelin loogu geeyey xaafadahoodii iyo goobihii markaas ay degnaayeen ku sugnaayeen sidoo kale wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka iyaguna lagu heliyey iskuul meesha ku yaalay iyo goob caafimaad oo msh oo bulshada barwaaqa ku nool looga faa'iideeyo baahiyahooda dhanka caafimaadka labada goobood oo tan waxbarashada iyo caafimaadkaba wasaaradda biyogelin u samaysay waxaana naga taageeraya maalgelinahay hay-adda unisef oo ah tan ugu ballaaran oo dhinaca markay noqoto mashaariicda biyaha dowladda koonfur galbeed si gaara wasaaradda kala shaqeysa oo aan uga mahad celinayno waftiga waxaa ka mid ahaa madaxa u sarreeya hay-adda unisef soomaaliya ku-xigeenkeeda oo runtii goobahaas isagu saad ujeedeenba maanta nala booqday oo tegay runtii waxay indhahoodana kusoo arkeen oo maano waan kusoo tusnay in maaragtay wixii ay bixiyeen ay noqdeen si toos ah wax bulshadii loo gaarsiiyo oo looga faa'iideeyey oo miro fiicanna dhalay dadka halkaas hadda ku nool maanta waxay helaan biyo jaban oo aan idhaahde biyo free ah oo ku filan oo nadiif ah ta ugu weynna taasay ahayd sidoo kale in mashruuca niqaab integration oo ay ka wada shaqeeyaan wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo biyaha laftigeedu waxay ka mid noqotay quruxda mashruucaasi faa'iidooyinka uu keenay aada baan uga mahad celinayna hay-adda unisef oo mashruuca kan ka taageerisay dhammaan wasaaradaha ka shaqeynayay si gaara wasaaradda biyaha oo ceelashii iyadu ay dabcan hay-adda unisef ay qoday isla mar ahaantaana dadkii ku bixisay kaalmada tan in meelahoodii ama goobahoodii adeega bulshada lagu qabanaya in biyaha lagu gaarsiiyo loogu geeyo guul faraweyn bay ahayd saa ujeedeenna agaasimuhu madaxii u sarreeyey ku-xigeenka madaxa u sarreeyey unisef soo goobta jooga ayuu uga mahad celiyey unisef taageerada ay mar walba siiso wasaaradda iyo guud ahaan shacabweynaha koonfur galbeed annaguna sidoo kale uga mahad celinaynaa waxaan rajeynaa in taageeradu ay sii socoto bulshada ee ku nool kaamunkaalma areada barwaaqana ay ka faa'iidaystaan oo ilaashadaan hantida iyo waxyaabaha loo geliyay oo ay maanta haystaan inay ku midsadaan oo ku faracdeeyaan siday u ilaashan lahaayeen ay u noqon lahayen waxaasna wax shaqeeya wakti badan oo ay ka faa'idaystaan haddii ilah yaraan kulankii aan idhaahde iyo kormeerkiina wuxuu kusoo gardhamaaday si guula dhammaan waxaan uga mahad celinaya halka kan wasaaradaha bahwadaarta ah wasaaradda biyaha oo caafimaadka iyo waxbarashada ay ka mid yihiin oo ayaguna maanta si qurux badan noola shaqeeyey intii waftigu uu kormeerka ku jiray kulankiina waxaan oran karaa sidii aan rabnay oo quruxda badnayd buu noogu soo gabagabo kusoo dhamaaday waana ku faraxsanay ka wasaaradda